Busbuska waa caabuq uu keeno fayras. Kiisas badankoodu waxay ku dhacaan carruurta da'doodu ka yar tahay shan iyo tobanka sano, laakiin carruurta waaweyn iyo dadka da'da ah way ku dhici karaan waxayna si fudud ugu faaftaa bulshada dhexdeeda. Busbuska ayaa mararka qaarkood u keeni kara dhibaatooyin halis ah dadka waaweyn, dhallaanka, dhalinyarada, haweenka uurka leh, iyo kuwa habdhiskooda difaaca jirka uu daciifka u yahay. Si aan wax badan uga ogaanno xanuunkani ayaan waxaan wax ka weydiinay Dr. Sharma Arke Ibraahim Qaliib, dhibaatooyinka caafimaad ee xanuunkani, wuxuuna bulshada ugu baaqay in ay ka digtoonaadaan halista cudurkani.
Busbuska calaamado badan uu leeyahay marka laga soo bilaabo waxa ugu horeeya qofka lagu arkayo waxay tahay da' caajis badan lagu arkaya hal ilaa iyo laba maalmood ka hor inta aan ka soo bixin finan daalka iyo caajiskaas iyo xanuunka badan oo jirka uu ka dareemayo waxaa ku xiga finan jirkiisa ka soo yaacayo finankaas marka dambe waxay isku dadayaan inay dhacaan keenaan marka ugu dambeyso final stageka ay marayaanna waxay isku bedelaan inay qolofaystaan calaamadaha ugu muhiimsan taas waaye waxaa kaloo jiro xagga carruurta oo kale marka la fiiriyo qanno badan oo kusoo waa oo qanno zaa'id ah ay dareemayaan dadka waaweyn sidoo kale ayagana way dareemaan laakiin carruurta aad bay ugu sii daran oo qannada aad lagu dareemayo wuu leeyahay talaalka waxaa jiro talaal busbuska loo qaato oo hal ilaa iyo laba doos laga qaato oo badanaa ka hortaga waxaa la dhahaa wax walbo waxaa ka fiican daaweyntooda in ka hortag la sameeyo laakiin dadka kuma baraarugsana inay ka hortag ay sameeyaan sidoo kale waxaa la rabaa markuu saan oo kale hadda xilliyada waxaa lagu aadka ugu badan yahay cudurka busbuska wacyigelin in la sameeyo dadka ay khuseyso inay adoo kale ku shaqada maxaa la dhahay daaweynta ama mcjidoo kale meelaha talaalka laga heli kara dadka ay ku buuriyaan inay talaalka qaataan marka talaalka ugu jira oo loo qaadanayo busbuska oo hal ilaa iyo laba doos laga qaadanayo bulshada ku dhaqan magaalada guuraan waa salaamaya dhammaantood waxaan rajeenaya inay qaataan talooyinka caafimaadka ay usoo gudbinaya dhaqaatiirta iyo meediyaha ninkana ku maashakiisa dadka aad u garab istaagaysiin aad waxyaabaha jiro ama wacyiga maxaa jira aad ula socodsiin marka waxaa haboon dadkay ku baraarugsanaadaan fariimaha loo soo gudbinaya ee qaataan wixii isbedel oo ilmahooda usoo fartay way fahmi karaan ayaga haddii qanno badan ay ku arkaan ama finan ay ku arkaan ama isbedel xagga jirka ah oo ay ku arkaan ciyaalka mar walba inay la xiriiraan babaxa ee ugu dhow si loo siiyo talooyin ku haboon oo ku badbaadi kara ilmahooda haddii kale waxaa dhici keenta mar aan maxaa la dhahay kahortag aan lahayn oo cunuga dhibaatadii ay ku daladay waxaa la daran oo galay in waxba laga qabo waayo xataa xaaladiisa ay sii cusmaato so mar walba waxaan rajeynaya inay la socdaan xaaladda ilmahooda ay ka warhayaan nadaafadooda ay ku dadaalaan xaaja nafaqada nutrishooda ay ku dadaalaan oo ilmaha nafaqo fiican siiyo si difaacooda ugu dhishmo
Cudurkani ayaa waxaa walaac badan ka muujiyay bulshada ku nool magaalada Jowhar iyo deegaanada hoos yimaada maadaama kiisas la xiriira xanuunkaasi uu lagu arkay qaybo ka mid ah gobolka Shabeellaha Dhexe